Cilad-bixinta ah agabka rabadaanka sida makiinadaha cabitaanka, hilibka, marawaxadaha iyo firinjiyeerada ayaa waxaa shaqo-abuur ay u noqotay dhalinyaro badan oo farsamayaqaano ah kuwaas oo ku nool magaalada beledweyne isla mar ahaantaana ka faa'iidaysanaya bisha barakaysan ee rabadaan dhalinyaradan cilad-bixiyaha agabka loogu talagalay in loo isticmaalo bisha barakaysan ee rabadaanka ayaa waxa ay bulshada ka caawiyaan inay dib u isticmaalaan agabkooda qaar ka mid ah dhalinyarada ku shaqaysta cilad-bixinta agabyada kala duwan ayaa ka warbixiyey shaqadan ay qabtaan iyo sida noloshooda ay uga maareeyaan waxyaabaha guud oon farsameyn waxaa ka mid ah marooxadaha sidoo kale mashiinada sida cabitaanada lagu shiido moobeelada waxyaabahaasaa ka mid ah ina electroniga ayaan farsameynaa wallaahi xilliga marooxadaha iyo waxaa laskaga jiraa bilsha maarso bil kulaa laskaga jiraa soonka waxaa kusoo aadaya bil kulul marka laga maarmaan waxaa ah marooxadaha aa ah laga maarmaan marka aad iyo aad ayaa loo isticmaalaa farsamadooda ama sameyntooda marooxadaha sidoo kale mashiinada cabitaanada lagu shiido ayagana dayactirkooda ama farsamadooda zaaid ayaa loo isticmaalaa bisha ramadaan ama soonka intaa lagu guda jiro mashiin cusub iyo mashiin farsamo galaa waa kala lacag badan yihiin marka mashiinadoodii hore ayaa loo dayactiraa boqol kiiba boqol waxaan ugu faa'iidaysanaa waxaa noola keenaa makiinada yahay cabitaanada noola keenaa marooxadayaa noola keenaa marka waxaan ugu faa'iidaysanaa farsamada si wanaagsan ayaan ugu faa'iidaysanaa nolosheenna iyo anfurkeenna nolol maalmeedkeena waan ka maaraynaa waayo dadka ay ka hallaabaan waxaan ka qaadnaa qeydmad ama lacag farsamo nolosheenna waan ka kaafanaa iyo nolosha familkeena maasha allah
waxaan ka tirsanahay dhalinyarada magaalada beledweyne waxaan qabtaa shaqadeed ay tahay farsamo yaqaan oo waxaan sameeyaa marwaxadaha iyo feerada iyo waxyaalaha hallaabo oo waxaan ka shaqeeyaa farsamayaqaan maasha allah nolosheedana aadaan u maareeyaa